saakibka waxaa degmada soo weeraray jenaraal xali gaab oo ah taliyaha qaybka ee booliska isagoo si sharci darra ah ku socdo ayaa waxa uu ku tagrafalay awooddii dowladnimo wuxuu rabay inuu fuliyo wakaalada filimada ee ku yaala degmada xamarweli oo dadku shacab ah ay degnaayeen halkaasi ayuu yimid isagoo dadkii ku bilaabay ayagoon wax ogeysiin ah iyo digriin aan la siinin ku bilaabay inuu ka burburiyo meesha halkaas markaan aadana jenaraalka waxaan ku dhahay jenaraale meeshaan fulinta aad ku fulinaysid muddo la siiyo ayaan rabnaa dika warqaddaa wax ku fulinaysa annagana ma hayno meeshaan anag baan ka ahay shacabkaasana mas-uul tahay haddii jiraan warqad warqadda uu ila soo baxay wuxuu yidhi warqadda waa taraa marka waxaan ku warqadda had waa doo sax waa sharci laakiin waa in degmada lasoo marsiiyaa degmada kadibna ay dadkan ogeysiin digriin ay siiso hadday dadkii muddadaas ugu bixi waayeen booliska loo adeegsado wuxuu igu jawaabay awoodeydan ku fulinaa uu yidhi haddii adiga aad joojin karta jooj cidaad kaga dacwoonaysa iga dacwoonaysa ka dacwow udha waa kasoo tagay saldhigaan fadhiistay anoo saldhiga fadhiyo saldhiga fardidood anoo fadhiyo ii soo galay oo asagoo gud wato oo wuxuu igu yidhi ka bax saldhiga waxaan ku yidhi saldhig sideen ugu baxaa meeshaan xamarweyne anaa joogo mas-uulka ah saldhigana waa saldhigiisa ugu baxa ka bax uu yidhi saldhiga waad ka baxaysaa gudkii igu dhiftay feel iyo walaado igu dhiftay xabadone waa i dubaracsiiyey dhowr xabadoodna korkii waa ka gemay asiga iyo ciidankiisa oo ciidanka xamar joogo oo muqdisho joogo qayb ka mid ah bartooda bartooda ayuu ii adeegsaday ciidankayga mid ka mid ahna wuu dhaawacay asoo dhaawac ahna hadda wuxuu ku jiraa saldhiga fardood inuu ku xiran yahay